الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الإخوة waxaan ku dhex jirnaa bishii ramadaan ee barakaysnayd waxaan u malaynayaa in badan inaad dhegaysateen axkaamta ku saabsan iyo ruuxa sooman maxaa laga doonayaa maxaa la yska ilaalinayaa maxaa la samaynayaa see baa bisha looga faa'iidaysanayaa waxaan u malaynayaa arrimahaasi inaad in badan dhegaysateen maanta darsigeennu wuxuu ku saabsan yahay oo muxaadaradu khutuuratu allisaan xubinka la yidhaahdo carabka iyo khatarta uu leeyahay waa arrin runtii wakhtigan hadda aan ku jirno munaasab weyn munaasabad weyn inoo leh maxaa yeelay dadka in badan oo ka mid ah way yaqaanaan soonka inuu jebiyo cuntada iyo cabbitaanka iyo galmada dumarka iyo iska matajinta iyo dumarka caadada iyo dhiigga hadduu ku dhaco arrimaha waa taqaanaan inay soonka jebiso laakiin waxaa khatar ah dadka intooda badan aynan iska ilaalinin waa khatarta uu leeyahay carabka kaasoo keeni kara soonkaad soomalayd oo dhan inuu noqdo bilaash ajir la-aan inaad ku soo dhacdo rasuulkeenuna sal lla alay wasalam wuxuu yidhi man lam yadac qawla azuuri waalcamala bih waaljahla falaysa lilahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah ruuxaan iska daynin oon ka tegin hadalka xun qowla zuur iyo dhaqanka xun iyo jahliga ruuxii aan iska daynin alla subxaana wa tacaala waxba ku fali maayo danna kama lahaa inuu cuntadiisa iyo cabbitaankiisa ka tago inaad cuntadaada iyo cabbitaankaaga iska dayso ujeeddadaad ka leedahayso inaad ajir ka hesho maa inaad ajir ka hesho cuntadiioo naftaada u baahan tahay iyo cabbitaankiioo naftaada u baahan tahay iyo xaaskaagiiod u baahan tahay waxaad isaga daynaysaa ajir doon baan ajirkaas ilaahay agtiisa heli maysa subxaana wa tacaala haddaadan carabkaaga ilaalina saas daraaddeed baa nabigeenu wuxuhi sal lay waslam rubba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuucu waalcatash waxaa badan ruux sooman oo aan soonkiisa ka helaynin waxaan oon iyo gaajo ka ahayn waa sooman yahay isagu say la tahay cuntadii iyo cabbitaankii waa ka gaajaysan yahay cuntadii cabbitaankiina waa ka ooman yahay laakiin intaa uway wuxuu ka helay wax intaa dhaafsiisan oo ilaahay agtiisa u yaallaayo ma uu jiro xadiidkaasi rasuulkeenu ka sugaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh soomaa walaalayaal khasaaro weyn ma ah oo tacab khasaar ma ah intaad cuntadaadii iyo cabbitaankaagii iska dayso haddana inaadan waxba ka helin waa nin siduu beer u falhayey oo u rafaadahayey oo u dhididahayey oo kharash u bixinahayey beertii aan hal midho a ka goosan inay ka ba'day kaasi waa adduunyo oo waa laga soo kaban karaa laakiin khasaaraha ku dhaca ruuxa ee khasaaro aakhara ah camalkiisa ku dhaca isaga lagama soo kaban karo ka soo kabasho male sidaas daraaddeed ayaa waxaa laga maarmaan ah ruuxa muslimkaa inuu aada isu ilaaliyo hadduu sooman yahay haddii kaleba inuu is ilaaliya loo baahanya rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi fa in saabaka axad hadduu ruux kula caytamo hala ficiltamin hala caytamin aflagaadada ha kala qayb qaadanin ha ka goosanin waxaad tidhaahdaa faqul innii saa'imun innii saa'imun innii saa'im waan soomanahay waan soomanahay waan soomanahay dhe jid kale kuu furan ma jiro waa lagu maagay waa lagu daandaansaday waa lagu caayay waa lagu aflagaadeeyey ha ka ficilla qaadan sawaabtaadu ha noqoto waan soomanahay maxaad u leedaha waan soomanahay maxaa yeele ruuxa sooman laguma yaqaano inuu dhaqamada noocaas oo kalea ku qaado haddii aadan soomanayn wixii lagu gaadhsiiyey in la abwaabgeysan kartaa wa jazaau sayi'atin sayi'atun miluha intii lagu geystay in la abwaabgeysan kartaa afyo adin wuxuu yahay laakiin haddaad sooman tahay waxa weeyaan mawqifkaagu inii saa'imun inaad tirado waan soomanahay lug ma qaadi karto farna ma dhaqaajin karno lugna ma qaadi karto waa inaad tirado waan soomanahay soonkaaga u dale soonkaaga waa inaad u danayso iyo ajirka ilahi agtiisa aad ka helays subxana wa tacala soonka dhabta ee la yaqaanana waa soonkaas soonka xaqiiqiga ah ee wax ku oolka ah ee ilaahay agtiisa wax lagaga helayo waa soonka calooshu ay ka soomto biyaha iyo cuntada farjiguna uu ka soomo galmada carabkuna uu ka soomo xaaraanta gacmaha iyo luguhuna ay ka soomaan wixii ilaahay diiday subxana wa tacala soonkaasaa la yidhaha soonkaasaa la yidhaha laakiin calooshii iyo farjigii waa ilaalinayaa amaa carabkaygii waa iska furan oo gacantaydii waa iska furan oo adinkaygii iyo lugtaydu waa iska furan tahay maya waxaa la rabaa jirkaagoo dhan inaad xakamayso oo xubnahaagoo dhan aada xakamayso oo aadan ka dhigin maalinkaad sooman tahay iyo markaadan soomanayna ayna isku mid noqonin sida cusmaan ibni cafaan radi allahu canhu yacni midkiin yuusan ka dhigin maalinka uu sooman yahay iyo maalinkuusan soomanayn iyayna isku mid noqonin waa inay ku kala gadisnaadaan ayadoo isla dembi ay tahay oo xaaraam ay wada tahay ayaa haddana markaad sooman tahay waa ka seexan jirta rasuulkeena wuxu yuri sal ly wasalam laysa asiyaamu min alakli washurb ma aha soonku in cuntada iyo cabitaanka keliya laga soomo inama asiyaamu min allagwi waalrafat buu nabi uri sal lay wasalam soonku waa afxumada iyo waxaan macnaha lahayn inuu ruuxu ka soomo kaasaas in la dhaafo nabi uri sal lay wasalam soonkaasaa la yidhaha sidaas daraaddeed khatarta ay leedahay daraaddeed ayaa waxaan doonaynaa inaan waxoogaa ka taabanno bal carabkan xubinkani iyo khatarta u leeyahy maadaama bil ramadaan aan ku jirno soonkeennina uu khatar u geysan karo waxaa laga yaabaa ruuxu maalinka uu sooma yahay intuu intaasoo dembi galo ajirkii uu soonka ka heli lahaa iyo dembiga maalinka uu galay labada kafadood markii laysu saaro laysu miisaamo inay isla ekaadaan soon la-aan buu kusoo dhacay ajir la-aan buu kusoo dhacay waxaa laga yaabaa dembigii maalinta uu galay iyo soonkii ajirku ka heli lahaa inay ka badato dembigu ka bato oo daalac loo raacdaba ajiruu helay iskaba dhaafa isaginaaba daalac loo haystaba waa dhici karta sidaas daraaddeed ayaa waxaa laga maarmaan ah ruuxu inuu in badan ka fikiro siduu u ilaalin lahaa carabkiisa xubinkan waa xubin khatartiisa low sidiisuu khatar u leeyahy xubnaha jirhkeenna ku yaalla xubin ka khatarsan kuma jiro ilaahay subxaana wa tacala bini aadamka wuu karaameeyey wuu sharfay suuradan quruxda badan buu ilaahay subxaana wa tacaala ku abuuray yaa ayuha alinsaanu maa garaka birabbika alkariim aladii khalaqaka fasawaaka facadalak fii ayi suuratin maa shaaa rakabak bal suuradan quruxda badan ee rabbi subxana wa tacala ku abuuray fiil xubnahaaga mid walba meeshuu ku habboonaa buu alla saaray subxana wa tacala shaqo kastood u baahan tahay xubinkii qaban lahaa buu ilahay ku siiyey subxana wa tacala xubinkan marka carabka la yidhahdo waa xubnaha ilaahay subxaana wa tacala makhluuqaadkiisa qaar ka mida uu siiyey bini aadamka faa'iidada uu ugu fadhiyana xubin ugu fadhiya waa yari faa'iidadu bini aadamka ugu fadhiya xubinkaas haddana maca daalika isagoo faa'iido kuugu fadhiya ayaa haddana khatartiisu leeyahy waa waxaa la yidhaahdo silaaxun duu xaddayn waa mindi laba afle mindi laba afle xagga khayrka haddaad u isticmaashana wax weyn bay kuu goyn kartaa xagga sharka hadday u jeedsatana balaayo weyn bay kuu shaqan kartaa saas labadaada adigu dhankaad u jeedisada waxa weeyaan wuu ka niid keeni wax weyn buu ka keeni haddaad khayrka u isticmaasho wuxuu noqonayaa xadiidkii nabiga sal alay wasalam ninkii saxaabiga dhihi jiray rasuul allow yacni sharaa'icda ah arrimihii shareecadu waa igu bateen aniga ee waxaad i tidhaahdaa shay aan ku dhego waxyaalahan faraha badan kama bixi kareen hal shay oon ku dhago ii dardaaran oo ii sheeg bur nabigu wuxu uhi sal alay wasalam laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah hal arrimood ku dhegta ma rabtaa oo arrimaha kale kaaga fillaad carabkaagu yuusan ka zuulin inuu qoyan yahay oo ilaahay dikrigiisa ku qoyan yahay subxana wa tacala saas wa ficlan shayga meel weyn ku geyn karo khayr weyn aad ku heli karto islaamka marka la soo gelayo carabka wuxuu yidhi baa lagu soo galaa soma arta qur-aankii carabkaa laga akriyaa wanaagga farabadan baa carabka lagala yimaadaa haddana maca daalika wanaagga faraha badan uu leeyahay dhankan kale markaad u fiirsatana sharka intiisa badan carabka ka dhaca xadiidka nabigeena waxaa ku sugan sal lay waslam in xubnuhu markuu waagu u baryo waagu markuu u baryo xubnaha kale oo dhan carabkay la hadlayaan markaas inay horreeya ilahay nooga cabso ittaqi illaha fiina ilahay nooga cabso fa inamaa naxnu bika adigaanu kugu xidhan haddaad toostana waanu toosaynaa haddaad qalloocdana waanu qalloocnayn ee niyow ilaahay nooga cabsayna carabkii bay adinaya carabka marka waa meelay balaaya ka dhacday xubnihii kale o dhan baa la hadlay gacmihii lugihii indhihii dhegihii war ilahay ka cabsanay war niya adaanu ku daba joognaa haddaad hagaagtana waanu hagaagi haddaad hallowdadana waanu hallowsanahay ilaahay nooga cabsanay waa cudurkaasoo khatartiisa le in markaa aad la ysaga ilaaliyo u baahan oo aad la ysaga jiro saas daraaddeed baa rasuulkeena sal alay wasalam aad inoogala dardaarmay inaan carabkiiyo khatartiisa iska jiro xadiidka abu hurayra ee bukhaari iyo muslim ay soo saareen baa nabigeenu wuxu uhi sal alay wasalam man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut ruuxii ilaahay iyo maalinta aakharo rumaysan ama khayr ha ku hadlo ama ha aamuso waxaad ku hadlaysa hadduusan khayr ahayn aamus saas carabkaaga xakamee carabkaaga ka adkow carabkaaga ku mashquul carabkaaga ka shaqee carabkaagu ha ku murgiyo ka walbahaaq fubayl ibnu cayaad ninka la yidhahdo waa a'imadii salafka ka mida ayaa wuxuu yidhi maa jihaadun walaa xajun walaa ribaatun ashadda min xadis lisaan jihaad iyo furinta dagaalka oo la tago halkaa fardaha lagu xidho iyo xaj intaa midina kama adka buy ruuxuu carabkiisa ka adkaadoo xabisa kulligood isagaa ka adag kulligood waxaa ka adag xajka waxaa ka adag oo jihaadka ka adag oo meelaha furinta ee dagaaladu ka socdaan inaad tagto ood meeshaa degto waxaa ka adag kulligood waxaa iskaga adag buu leeyahay carabkaaga inaad ka adkaato maxaa yeelay intaa rag sameeyey waa la hayaa laakiin waxaa aada u yaroo naadira dad carabkooda ka adkaaday oo xakameeyey oo meel ku xidhay wuxuu yidhi ninkaasi macnaha waxa way aimadii salafka ka mid a haddaad waabariisato adiga oo carabkaagu uu ku walbahaarimayo oo ka murugsan carabkaaga waxaad ku waabariisan buu yidhi murug iyo walbahaar weyn baad ku waabariisan bu waagu markuu ku bariyay ama habeenkiiba uu inoo galo innaga nin ka murugsan ama meehe qalbigiisaba ay ku jirto carabkiisa iyo dhibaatooyinkiisa maynagu jira maya damba kaba lihinba damba kaba siduu doonu u daaqsadaa oo dhankuu doonuu uaaf u foofaa oo wuxuu doonuu ku hadlaa oo seeto iyo xakamo midna male isagaa ina wato innaguna waa iska daba soconnaa laakiin aimada salafka iyo saxaabadii iyo akhyaartii waxay ahaayeen ruuxu waxa ugu murug badane ugu walbahaar badan wuxuu ahaa carabkiisu ah talow maanta xageebuu kaala dhici doona talow maanta xageebuu kula dardari doona talow maanta muxuu ku hadli doona talow khatar intee leeb buu kuusoo jiidi doona yani waxa weeye carabkoodaas iyo balaayadiis iyo khatarta kasoo socotay ka murgi jireen oo ka walbahaari jireen mana innagana ta loo baahan yahay middaa iyadaa way walaalayaal saas daraaddeed baa nabigeenu wuxuu leeyahay shayga aad ku hadlayso u fiirso intaadan hadlin xadiidka saasaa laga fahmaya intaanad hadlin ka fiirso haddii shayga aada doonayso inaad ku hadasho uu khayr noqdo ku hadal waa qur-aanaad akrinayso waa wanaagaad dad farayso waa shar aad reebayso waa macnaha waxa way digrig ilahay oad ku hadlayso ku hadal baa lagu yidhi falyaqul khayran khayr buu noqon waayay soomaa iskaga aamus danahaagaa adduunya wax ku khuseeya oo maslaxadaada adduunya ku saabsan ama ha noqdo ama maslaxadaada aakharo wax ku saabsan ha noqdo labadaa waxaan ahayn iskaga amr min xusni islaami lmari tarkuhu maa laa yacniihi buu nabi uri sal lay slam ruuxa islaamnimo wanaaggiisa waxaa ka mida waxaan dani ugu jirin inuu iska daayo oo u ka tago adiga miisaanka saar ina layskama noolaado oo layskama socdee sida bahaa-imtii iyo xoolihii oo kale haddaad u noolaato in hum ilaa kal ancaami bal hum adallu sabiila waa xoolahoo kale buu yidhi gaalada alla subxana wa tacala alla wuxuu yidhi gaaladu waa xoolahoo kale bal waaba ka liitaan sida xoolahoo kale haddaad isaga noolaato iska socod oo xubnahaagu iska furnaadaan oo yacni waxaad aragto aada cunto waxaad doontana aad ku hadasho waxaad doontana aad macnaha waxa weyaan yani waxa wey isaga galmoto iska tumato shahwadaadu ku hogaamiso waxaad u nooshahay farjigaaga calooshaada gurigaaga yani waxa wey intaad u nooshaa waaba intaa dadnimada kugu jirta maxay tahay marka aaway caqligii bini aadamka ilaahis xilkii ilaahay saaray aawo karaamadiiyo bini aadamnimadii aawo kullu daalika waad ka hoos dhacday sidaas daraaddeed waxaa la doonayaa adiga sida ilaahay kuu karaameeyey karaamadii inaad u qaadato dad baa ilaahay intuu karaameeyey oo maamuusay oo qadariyey bay karaamadii ilaahay intay sidii mara iska bixiyeen bay banaanka ceebtooga dhigteen saas daraaddeed waxaa la doonaya walaalayaal xubinkan khatartuu leeyahay inaan dareenno dhibaatada uu noo keeni karana aynu aada u miisaanno waxa aad ku hadlayso hadduu khayr yahay ku hadal haddii kale ka aamuso saas daraaddeed baa nabigeena wuxu uhi sal alay waslam xadiidka imaam axmed iyo tirmidi ay soo saareen waa xadiis saxiixa nebigu wuxu uhi sal alay wasalam man samata najaa man samata najaa ruuxii aamusaay waa nabadgeliya waa badbaadaya ceeb adduunye iyo fadeexadeedana waa ka badbaadaya aakharana ilaahay cadaabkiisa iyo cadhadiisa waa ka badbaadaya ruuxii aamusa oo maxaad ka aamusaysaa sharka haddaad ka aamusado xumaantiiyo sharkaa laga aamusaa ama khayrka lagama aamuso ruuxii aamuso xumaanta ka aamusaayey waa badbaadayaa buu nabiguna leeyahy salawatu rabbi waslamu caleyh sharaf buu yeelanaya bulshada iyo dadka uu ku dhex nool yahay ruux qiimo le buu noqonaya samaynan arag ruuxa ku lamaa markastoo hadalkiisu bataba oo hadallada qiimo la-aanta uu badiyaba sharaftiisaa dhacday qiimo ma yeelanay dadku xataa ma qadarinaya war waa kii hadalka badnaa baa laleeyahy kaftankaaga iyo hadalkaaga iyo hadday bataan xataa bulshada dhexdeeda qiimo ku yeelan maysa inta aad qiimaha leedahay waa intaad uruursan tahay hadalkaagu uruursan yahay aada aamuskaagu badan yahay aada wax miisaamayso haddaad hadashana hadal murtila oo qiimale aad ku hadlayso haddii kalena aamusan tahay oo shubcaad markaasaad qiimo leedahay ilaahay agtiisana qiimo ku leedahay addoommada agtoodana qiimo ku leedahay laakiin mar haddaad noqoto uun inaad iska hadasho oo hadal afkaagu iska furmo basmi qiimahaagu waa dhacaya marka man samata najaa ruuxii aamusaay waa badbaadaa aamuskaasay marka barakada iyo khayrku ku jirtaa cadaab ilaahayna waad ka badbaaday subxaana wa tacaala haddii aamuskaagu bato oo xadiidkii mucaad ibnu jabal nabiga wuxuu ku yidhi mucaad rasuulka ilaahayow dulla lii calaa camalin yudkhiluni اljannata wayubaacidunii min annaar nebi allah waxaad i tustaa camal jannadana igeliya naartana iga fogeeyey nebigu wuxu uhi sal lay wasalam laqad sa'alta can cadiimin wainahu layasiirun calaa man yasarahu allah mucaadow waxaad i weydiisay shay weyn shay weyn baad i weydiisay laakiin ninkii ilaahay u fududeeya waa u fududaanay shayga weynee uu nabiga weydiiye muxuu yahy waa camal jannadana lagu galo cadaabkana laga badbaado ilaan waxa dhan baaba intaa ku uruursanaya cadaab laga badbaado iyo janno la galo ujeeddada dhanee loo noolyahayn u ordayneen u saaciinayna waaba midaaba camalkii taa lagu gaari lahaa ma wax fududba laqad sa'alta can cadiim buu nabig sal lay waslam shay weyn baad weydiisay waa kii xadiidka nabiga sal lay wasalam ninkii acraabiga ahaa ninkii u yimid nabiga sal lay wasalam ninkii uu nabigu dhihi jiray salaada soodu tukataa ee dhihi jiray nebi allow faatixadaan akhriyaa kadibna as'al allaha aljannata wa acuudu bihi min annaar jannadaan ilaahay weydiistaa kadibna naartaan ka magan galaa kadibna dhihi jiray walaakin laa acrifu maa dandanatuka wa dandanatu mucaad adiga nuunuudaada iyo nuunuuda mucaad anugu midna wax ka garan maaye anugu ilaahay umaan janno weydiistaa cadaabna ilahay baan ka magan galaa nabigu muxuu yihi sal alay wasalam xawlahaa nudandin buu nabigu sal alay wasalam xawlahaa nudandin aniga mucaad nafsanadu inaanu ilaahay janno weydiisanno cadaabna ka magan galno middaa un baanu hareeraheeda ku wareegaysanayna kama baxsanin somaarta marka janno gelitaankeeda iyo cadaabka laga badbaadaayey camalka lagu gelayaaye camal sahlan ma ah saas daraaddeed baa nabigeenu wuxuu yihi laqad sa'alta can cadiim shay weyn baad weydiisay laakiin ninkii ilahay u fududeeye waa u fududeeye subxana wa tacala ila fududaynta iyo waafajinta ilahay baa iska leh ilahay baa waafajinta iska leh rabbi subxana wa tacala khayrkiisa hayna waafajiye waafajinta ilahay baa iska leh subxana wa tacala markaasaa nabigu wuxuu bilaabay sal lay slam inuu baro acmaasha jannada lagu galo tacbudu allaha walaa tushriku bihi shay wtuqiimu الصalaa watu'ti الzaka watasuumu ramadaan wataxuju lbayt arkaanu islaamkii shantaa buu nabigu u sheegay sal lay slam alla keligii baad caabudaysaa cid kalena la wadaajin maysid cibaadadiisa waa tiirka koobaad salaadana waad hagaajinoo waad toosin sakadana waad bixin soonkana waad la imaan waadna xajinoo beytka ilaahay waad aadi shantaasuu nabigu u sheegay sal alay slam markaasaa wuxuu yihi nabigu alaa ukhbiruka cala abwaabi alkhayr alaa adulluka cala abwaabi alkhayr khayrka i ridihiisa ma ku tusaa haabuu yihi nabi allow bala itus buri rasuul allow nabigu wuxuu yihi sal alay wasalam assawmu junna soonku waa gaashaan wasadaqatu tubtiu alkhati'ata kama yubsiu lmaau nnaar sadaqaduna gafka ayay baktisaa oy damisaa gafka ayay ruuxa ka tirtaa sidaa biyuhu ay dabka u baktiyaan khadiicada iyo gafka aad gashay waa sidii dab holcayoo kaleeto waa sidii naar huraysoo kaleeto sadaqada aad la baxdana way baktiinaysaa sidii biyuhii baktiinhayen oo daminhayo dabkaa huray wuxuu yihi nabigu sal lay wasalam wa salaatu arajuli fii jawfi lleyl iyo ninka ruuxa salaadiisa habeenka saqdiisa dhexe uu tukanayo markaasaa nabigu wuxuu akhriyay sal lay wasalam تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون habay barkii bay gobasha ka kacaan markaasay ilaahay isu taagaan oy ka fogaadaan meeshii ay dhinaca ku hayeen rabbibay salaad isugu taagaan subxaana wa tacaala saddexdaasuu nebigu abwaabtii khayrka ka dhigay soonku waa gaashaan oo muxuu gaashaan ka yahay gaashaan wuxuu ka yahay shahwada shahwada shaydaanka iyo shahwada uu bini aadamka gelinaya baadiyeynaysa ayuu gaashaan ka yih rasuulkeenu soo madhay sal alay wasalam dhalinyarada markuu la hadlayay ninkii guur kari karow guurso oo kharashkiisa ka bixi karow haddaad kari weydo faman lam yastatic facalayhi bisawm fainahu lahu wijaa ruuxii kari waayow oo guurka kharashkiisiiyo awoodiisii waayow guursabuna wuxuu nabigu sal lay wasalam soom buy maxaa yeelay soomku waxa uu u yahay shahwada ayuu goynay dhufaan buu u yahay shahwadaada ayuu jabinayaa zinadii ayuu kaa ilaalinayaa shaydaan inuu ku duubsaduu kaa ilaalinaya soonku wuxuu gaashaanka yahay shahwadu inay ku qaadato oo macnaha wax wey meel xun ay kaari taasuu gaashaankay haddii shahwadii uu gaashaan ka noqdana cadaabka ilahay gaashaan buu ka yahy soo saas ma maxaa yeelay cadaabka ilaahay maxaa lagu wareejiyo xayndaab u ah shahwada xufat iljannatu bilmakaarih wa xufat innaaru bishahawaat buu nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh jannada waxaa lagu xayndaabay oo lagu wareejiyey waxyaalahay naftu necab tahay waxyaalahay naftu necab tahay waxay ka sokeeyaan jannadii naftu waxay necab tahay haddaad ku xambaarto jannadii baad gaadhaysa naftu waxay necab tahay haddaad ka istaagtana khalaas adiga janno waad isweydeen waad isdayseen naartana waxaa lagu xayndaabay buu nabi uri sal lay slam waxyaalahay naftu jecesha waxay naftu jeceshahay haddaadan ka qabaninoodan ka celinin adiga cadaab iyo naar waad is haysaan meel aad kala maraysaan imanka maxaa yeele xayndaabka naartu waa shahwada waama man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa cani ilhawa maxaa ka dambeeya faina aljannata hiya alma'wa ruuxii rabbi hor istaagiisa ka cabsada naftiisuna waxay doorayso ka celiya janno ayaa hoyaadkiisa saas janno ayaa hoyaadkaaga jannaad geli jannada waxaad ku gelaysaa naftaadu waxay jeceshahay waa inaad ka celiso waxay necabtahayna waa inaad ku xambaarto soonkii maadaama shahwadaadii uu jebinayo naartiina gaashaan buu ka yahay shahwadiina gaashaan buu ka yahay shaydaan iyo xeeladiisa iyo khayaanadiisa iyo shirqoolkiisana gaashaan buu ka yahay assawmu junna buu nabi yuri salawatu rabbi waslamu caleyh soonku waa gaashaan yastajinnu bihi alcabdu biha alcabdu min annaar buu nabi sal lay slam maalinta qiyaamada ayuu addoonku wuxuu isaga dhigayaa sida gaashaanka hubka laysaga dhigo ayaa soonku wuxuu ku noqonayaa gaashaankii naarta kaa xigsan lah kadibna rasuulku sal alay wasalam mucaad wuxuu ku yidhi alaa ukhbiruka bira'si اlamri wa camuudihi wa dirwati salaamihi ma kuu sheegaa shayga diinto diinta madaxeeda ma kuu sheegaa tiir dhaxaadkeedase ma kuu sheega baarkeeda ugu sarreeyase ma kuu sheegaa buu nabi uri sal lay wasalam markaasuu yidhi balaa ya rasuul allah ii sheeg nabigu wuxuu yidhi sal lay wasalam ra'su lamri alislaam wa cumuuduhu asalaa wa dirwatu salaamihi aljihaad buu nabi yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh madaxa diintu waa islaamnimada tiir dhaxaadkeeduna waa salaada baarkeeda ugu sarreeyana waa jihaadka buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh markaasaa nabigu wuxu yhi sal lay slam alaa ukhbiruka bimilaaki dalika kullihi waxaasoo dhan wax isku mulkiyey oo ka khatarsan oo isku fuqfuqsaday ku sheeg wixii la soo tirinhayo dhan wax isku fuqfuqsadoo kulli wada mulkiyeyba ku sheeg markaasaa wuxuu uhi balaa ya rasuul allah markaasaa nabigu sal alay wasalam carabkiisa intuu qabtay baa wuxuu yidhi kufa calayka hada bu nabigu sal alay wasalam kan iska qabo waxaasoo dhan waxaa ka qadarsan mataqaanaa kan iska cel kan iska qabo buu nabigu sal alay wasalam oo iska reeb markaasaa mucaad wuxuu yidhi oo rasuulkii ilaahayow anaxnu mu'aakhaduuna bima natakalamu bih oo waxaanu ku hadlayna ma naloo qabanaya yo anaganu iska daldalmayno iska furano iska hadlayne waxa ma layskaga dabaydaan doona miyaa naloo qabsan doonaa berrito markaasaa nabigu wuxu uri sal alay wasalam sakilatka ummuka ya mucaad mucaadow hooyadaa kuweydaye wahal yakubu nnaasa fi nnaari calaa wujuuhihim aw calaa manaakirihim ilaa xasaa'idu alsinatihim buu nabiri sal alay wasalam mucaadow hooyadaa kuweydaye dadka naarta ma waxaa ku rida oo madax madax ama dabadaba ugu rida ilaa waxay carabyadooda shaqaysteen mooye dadka maxaa cadaabka ku rida waa wuxuun carabku shaqaystay carabku beertuu beertay midhihii ka go-ay ee uu ka goostay unbaa berrito ruuxa cadaab iyo naar geyn doonta somaydaataan maxar miyaa la yskaga daymaan doonaa bay naar taagnayno talow waxanaan ku hadlayno miyaa la yskaga daymaan doona oo seen la yskaga daymaayin maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid malaa'igta labada dhinac lagaa saaray ee diyaarka ah heeganka ku jira adiga oo wixii kaa soo baxa uu sugaya diiwaanka lagula dul saaran yahay ma bilaash baad wadaysa ya ma wax ma yani ma bilaash ma shaqo la-aan ma waxaasoo kale loo soo ciyaar ciyaar miya ciyaar ciyaar ma adigaa laguugu talagalay labadaa malag shaqo kale maba hayaanba shaqada ay leeyihiin waa adig waa wixii afkaaga ka soo baxa waa wixii adinkaadi iyo xubnahaagu sameeyaan wax kastood ku hadashana rabbi wuxuu inoo sheegay inay qorayaan midka midigta kaa fadhiyana wanaaggaabuu qorhayaa ka bidixda kaa jirana sayi-aadkaaga iyo xumaantaadu qoraya markaasaa waxaa lagu leeyahay maalinta qiyaamada markaa tagto kitaabkaagii waa kana lagu leeyahy diiwaankaagii waa iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba akri baa lagu leeyahay diiwaankaagii waa kale akriso xisaabin maanta isagaa kuugu filan markaad akrido faqrada ugu horeysa saa u fiirso wallahi meel heblo waxaad ku hadashay taariikhdii baa qoran meeshaad ku samaysay baa qoran wixii o dhan baa meesha ku yahay akri haddana maxaa ka hooseeyey maalin heblo waxaad ku hadashana waa qoray maalin heblo waxaad ku orashana waa qoray hal xarabba meesha kama maqnan so kuma soo dhaxayso adoo nina ku xukumin iyo adigu soo isxukumi maysa ya adaa isxukumay kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba asagaa kugu filan naftaadaa maanta adaa isugu filan inaad isxisaabiso cid kaleba lagu raadin maayo kitaabkaaga akrisa la leeyahy balaayo sooma dhicin marka waa kitaabkan la qorayo haddaa laynaga diyaarinaya haddaa la diyaarinayaa rabbi subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi maydaan idinla ahayn adduunka markaad joogteen in wax laydinka qorayaba maydaan moodayn wa ina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun kuwa ilaaliyayaal ayaa dusha idinka saaran oo dushiina jooga wan wanaagsan oo waxba isdaba marinaynin malaa'ig ilahi subxana watacaala waxaad sahaynaysaan oo dhanna way ogyihin xataa khuurada kaa soo baxaysa markaad udi keligaa markaa tahay waxaad ku kacayso markaad mad la joogto waxaad samaynaysa ama ku hadlayso wax aynan ogeyni ma jirto malaa'igtaasi adigaa wax laga qoray marka sotaawe ma natiijada waxa lagu dambayn doono cadaab iyo janno waxay ku xidhan tahay diiwaanka lagaa diyaariyey riboodka lagaa qoray bay ku xidhan ma ribaad wanaagsan baa ribood wanaagsan baa meesha kugu yaalla mise mid xun baa kugu yaalla adaa garanaya marka saas daraaddeed wahal yakubu nnaasa fi nnaari calaa wujuuhihim aw calaa manaakhirihim ilaa xasaa'idu alsinati carabkani wuxuu shaqeeyey unbaa dadka naarta ku tuura ee wax kaleba cadaab laguma galo rasuulkeenu muxuu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu rasuulku leeyahay أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج من النبي صلى الله عليه وسلم dadka waxa ugu badan ee cadaabka iyo naarta geliya waa labada duleela labada duleela waa labade waa afka iyo xibinka taraysa afkuna waa duleela oo carabkii iyo waxbaa ku yaalla meeshan sidaata khatar baa ku jira farjiguna waa duleela labadaas duleela ayaa ugu badan dadka waxa naarta geliya bu nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas daraaddeed baa nabigeenu wuxuu yihi man yadmanu lii maa bayna lixyayhi wamaa bayna rijlayhi adman lahu ljana buu nabi sal lay slam laba ruuxii ii damaano qaada inuu ilaalinayo shallaan u damaano qaaday buu nabi maxamed yihi salawatu rabbi wasalam caleyh ninkii ii damaano qaada labadiisa lafgareed waxa u dhexeeya labada lafgarood waxa u dhexeeya waa afka carabka inuu ilaalinayo ruuxii ii damaano qaada labada rugood waxa u dhaxeeyana inuu ilaalinayo ii damaano qaada waa farjigii iyo cudurkii taranke jannaan u damaano qaadaya buu nabi maxamed yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh ya soo hawl adag ma jannada ilaahay meel lagu xidhay miyay idinla tahay inay fududa ma fudud saas daraaddeed bal farjigan in la ilaaliyo waaba suurtagale carab yaa ilaalin kara ya in badanoo farjigan ilaahay ugu kaalmeeyey inay ilaaliyaan waaba la heli laakiin carab carab yaa heli kara ruux carabkiisa ilaaliyo haddaan hadda markaan meeshan ka dareerno ilaa salaada maqribka inta laga gaadhay aan idhaahdo bal carabka un hala ilaaliyo intaa keliya inoo ilaaliya ma ilaalin karo ilaahay subxana wa tacala ruuxa waafajiyey mooye soo maragtaan jannada ilaahay meesha lagu xidhay baad garan kartaan sababtu waxa weeye jannada ilaahay shay qaaliga ku xidhan rasuulkeena wuxu yuri sal alay wasalam man khaafa adlaja ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة والنبي صلوات ربي وسلامه عليه والروحي عبصنا يوم جوريا فعطنا ما ركب بيها يعني الضغط السعودي يعني هذا قول إياك عبصنا يقرح إياك عبصنا يسمالك هل أنت ولا اللغية من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل روحي جوريانا وهل أنت سعودي لنا ماشي سعودي بس جرام النبي يقول صلوات ربي وسلام عليه وربنا عبا إلهي وقالي فدعا إلهي واتشلنا بل معبد صلوات ربي وسلام عليه وقالي ما رخيص بن مورس على إلهي سنجي سبحانه وتعالى رخيص ما وشيء قالي شيء قالي أنا شيء قالي يوم بلغوك ساسنا قولي قاري هذا دون جسو حرف يعني لم ضلت ما من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله الله سبحانه وتعالى وحو كجتي دك مؤمنين تا نفطو دي حوله ودو كجتي محو كجتي شمو كجتي وحانا يسمى محاو مقالسا نفي حوله مقالس وفاسنا نفتي إي حوله إذو قالسا وحان هيسني إلهي وإنو كولد الله بلن ربنا سبحانه وتعالى أي إنو كولد الله هشيس هشيس كان إلهي لد الله محيه ربي وحولها النبي النفط لدى أضاء إسكاله أنا قلنا وحان نملينا هيتشلد أضاء نملينا سوارتان ألا إن سلعة الله غالية وإلهي بداعدي سوى قالي بداعد إلهي نواد شلنا شلنا شيء قالي أنا بقول إنسانا وحد قرن كرتا مركا إلى الأفقى لي عرب كان إلى لسو أما فرجي قاقا قال إلى لسان شيء قالي أولي ما دام شلنا اللي بحب سوساسنا وشيء قالي شيء قالي هدي هين الدبير أم بيكسر روبي كرتا إلا وافتشيو وساس وحي شلنا اللي قد ليو وحي شلنا اللي قد ليو waxaa la waafajiyaa un dad yar waa shay dadka oo dhan aynan ka soo bixi karaynino dad yar buu ilahay waafajiya subxana wa tacala marka dad yar baa ilaahay subxaana wa tacaala waafajiyaa inay ka adkaadaan xubinkooda oy isxakameeyaan oo haba yaraatee xubinka inay iyagu taliyeermayo inuusan isugu hogaaminin waana dadka ilahay subxana wa tacala runtii khayr weynin iyo wanaag badan u sii amaa dadka intiisa badani waxay u badan yihiin in ay waxay doonaan ku hadlaan waxay doonaan ku sheekeeyaan waxay doonaan ay yani waxa weeyaan ay yani waxa weeyaan ku maagaan carabkooda si alla say doonaan inay u tasarufaan waana kuwa rasuulkeenu sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka muslim abu hurayra uu nabiga ka warinayay sal alay wasalam wuxuu yidhi nabigu sal alay wasalam wuxuu yidhi ina arajula oo fi isla xadiidkaas ina arajula layatakallamu bilkalimati min ridwan illah laa yulqi laha baalan yarfacu allahu له بها درجات وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرفع لها بالا يهوي بها في جهنم والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم روح وحو كهليا هل إريا هل ويدا هل كإريا أو كم من وحيالها إلهي الرالي بكيف إري إلهي الرالي كيف تسعينها بكهليا ereygaasoo oo uusan laa yulqii laha baalan uusan xaal weynba u arkayninba riwaayo kale waxay ahayd maa yatabayanu fiiha yacni waxa weeyaan arrin weynba uma arkayo lamada weynada hadal ilaahay raalli ka yeer jecel yahay laakiin isaga aan saa ula sii weyneen ayuu ku hadlay wuxuu rasuulku yuri sal alay wasalam ilaahay baa wuxuu u koryeelayaa hadalkaas sababtii darajooyin baa jannada loo koryeelay waa hadalgan adiga kula weyneyn aadan saaba ugu sii talagelin laakiin ilaahay raalli ka yahay baad jannada dhexeeda darajooyin baad ku helaysa wuxuu nabigu yidhi sal alay wasalam dadka qaarkood ruuxu wuxuu ku hadlayaa hadal ilaahay uu u cadhoonayo oo alla subxaana wa tacala raalli uusan ka ahayn hal kelimad ah oo uusan ilaahay raalli ka ahayn buu ku hadlayaa kelimadaasoo uusan ka fiirsanin kelimadaasoo uusan aada ugu sii baraarugsanayn kelimadaasoo si fudud ugu yidhi markaasuu naarta jahannama ku hoodanayaa buu nabigu yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh hal kelima ah ula fiirsada riwaayo kale waxay ahayd yahwi biha fi nnaari abcada maa bayna almashriqi waalmaqrib in ka durugsan qorax ka soo bax iyo qoraxudhac intay isu jiraan intaa in ka durugsan buu naarta jahannama salkeeda ku soo arooraya halkaa kelimaa uu ku hadlo ma wax bududaa marka ya hal weed ah oo adiga aan kula sii cuslayn kaftan kaaga soo baxday aada iska tiri sheekada aad ku qurxinaysay ayaa waxaa laga yaabaa naarta jahanama intaasoo sana gudaheeda inaad u gasho walciyaadu billah hal kelimo oo qiimo leh oo aadan saa adiga kula sii weynan oo tidina jannada darajooyinkeeda sarsaraa laga yaabaa in ilahay kugu gaarsiiyo subxana wa tacala maxay ku timid labadaba maxay ku yimaadeen carabkay ku yimaadeen sooma carabkaan sidaan horayba u sheegnay waa silaaxun duu xaddayn haddaad khayrka xaggiisa la aadana wuu kuu goyn waa mindidaa kuu goynaysa sharka xaggiisa haddaad la aadana way kuu goyn labada beeroodtaad ku beerata way adig ama qarabadeeraad ku beero ku beero waad goosan ama beer wanaagsan ku beero adaa goosan doonay sooma aragtaan xadiid kale isla laftiisa oo yani waxa weye nin lahahdo bilaal ibni xaaris uu nabiga ka warinaya sal alay wasalam imaamu axmed iyo asxaabu sunan baa soo saaray ayaa nabigu wuxuu yidhi sal alay wasalam ina axadakum layatakallamu bilkalimati min ridwan illah ma yadunnu an tabluga ma balagat yaktub allahu lahu biha ridwanahu ila ywmi yalqaa waina axadakum layatakallamu bilkalimati min sakhat illah ma yadunnu an tabluga ma balagat fayaktub allahu lahu fayaktub allahu calayhi biha sakhatahu ila ywmi yalqaa ruuxuu hal kelimuu ku hadlayaa buu nabigu yuri sal alay wasalam kelimadaasoo uusan islahayn meeshay gaadhay way gaadhaysaa aadu lama sii cusleen meeshay gaadhay inay gaadhayso muusan u malaynaynin kelimadaasoo ilaahay ridihiisa ka mida waxyaalaha raalli gelinaya ka mid kelimadaa ilaahay raalliga uu ka yahay isagana aysan la ahayn markuu ku hadlahayey inuu waxweyn ka imaanahayo ajir weyn uu ka helayo aysan la ahayn kelimadaa daraaddeed ayuu ilaahay wuxuu u qorayaa addoonkaa ridihiisu u qorayaa ilaa maalinka ilahay uu kala kulmayo subxana wa tacala soomaalita ilaa maalinkaad ilaahay kala kulmaysa laga gaadho alla wuxuu kuu qorayaa addoonkaygaa raalli baan ka ah maxay ku timid hal erey ah hal kelima ood ku hadasku hadashay ilaahayna raalli ka yahay buu rabbi wuxuu kuu qoray ilaa intuu addoonkaygu iiga imaanaya maalinta aakharo intaa intii laga gaadhaya raalli baan ka ah oo ridaha ilahay maxaa ka weyna walaalayaal la raadiyaa ya waxa ugu weyna la raadiyaysa riddo ilahay ma hal kelimo khayr leh oo adiga aan kula weynayn baa lagu gaadha wuxuu nabigu yuri sal alay wasalam dhanka kale mid idinka idinka idinka mid ah baa wuxuu ku hadlayaa kelimo ilaahay ka cadhoonayo kelimadaasoo uusan malaynaynin inay gaadhayso meeshay gaadhay lama sii cuslay markaasaa ilaahay wuxuu u qorayaa ilaa maalinka uu kala kulmayo rabbigii waxaa loo qorayaa addoonkaasi inuu naarta jahannama dadkeeda ka mid yahay ilaahay cadhadiisaa loo qorayaa ilaa maalinta qiyamada intuu ka tegay ya adinku wuxuu ku kaco carluguhu waxay sameeyaan ama gacmuhu sameeyaan kama timaado arrin noocaas oo kale laakiin carabka si fudud buu hadal uga soo bixi si fudud buu khayrkana ugu tillaabsadaa si fudud buu sharkuna sharkana ugu tillaabsadaa si fudud buu cadaabkiiyo naarta kuu geyn karaa si fudud buu janno sabab kuugu noqon karaa sidaas daraaddeed baa waxaa laazima inaad aad iyo aada u taxadarto ood aad iyo aada isu waardiyeyso cumar ibnu khataab radi allahu canhu ayaa wuxuu yidhi man kaura kalaamuhu kaura sakatuhu kaura sakatuhu waman kaura sakatuhu kaurat dunuubuhu waman kaurat dunuubuhu kaanat innaaru awlaa bih ninkii hadalkiisu bato dhacdhiciisaa bato ninba ninkuu ka hadal badanya waa ka dhacdhacbadanya waa ka dembi badanya ruuxii dhacdhiciisu batana dembigiisaa bato ruuxii dembigiisu batana naar baa ku habbooni badan saas hadalkan faraha badan ee iska buryamay ee iska socdaay dhacdhac fara badan buu keenay khaladaad badan buu keenay dembiyo badan oonan ka fiirsanin buu keenay dembiyadu hadday bataanna adi iyo naar baa isleh adiga naar baa isku habboon abubakr sidiiq radi allahu canhu ayaa nin baa usoo galay cumar baa usoo galay cumar cumar laftiisaa usoo galay abubakr oo carabkiisa ku dhagan jiinaya carabkiisuu jiinaya abubakr markaasaa wuxuu leeyahay cumar markuu usoo galay wuxuu ku yidhi max gafara allahu lak sidaa buu yidhi ilaahay ha kuu dembi dhaafay maxaad carabka u jiidaysa markaasaa wuxuu yidhi abubakr radi allahu canhu hada aladii awradani lmawaarid kan weeye midka jarta iga tuurayoo meel khataroo dhan igu riday waa kanu leey waa dhufanhaya waa jiidahaya saasaa la doonaya adiga carabkaaga inay cadaawadeeda dhex martaa la rabo dagaal holman ah oo aan xiira xiira oydaan waxba isu reeban baan raba dagaa carabka inaad la gasho laakiin haddaad saaxiib ka dhigato soomaalaya gaba dhec haddaad saaxiib ka dhigato ama hogaamiyaba ka dhigato isaguu kula taliyo ood isaga daba socotaay waa khatar cadowgaadiyo cadowgaagii hadduu yahayna waxaa la doonayaa fattakiduuhu caduwa inaad cadow ka dhigato sida abubakr sidiiq radi allahu canhu hada aladii awradani lmawaarid midka weeye midka meel baas iga tuuray oo meelaha khatartaa igu riday oo halaagga igu riday waa kanu leey abubakr sidiiq radi allahu canhu saas wey macana nin kalena wuxuu u soo galay cabdullahi bni cabbaas radi allahu canhu isagoo carabkiisa la dagaalamaya oo kule wayxak wayxak qul khayran taghnam aw iskut can suu'in taslam wailaa faltaclam biannaka sadandam saasuu leeyahy carabkiisi buu la dagaalamay habaar kugu dhacye buu leeyahy habaar kugu dhacye khayr ku hadal waad faa'iidaysan xumaanna ka aamus waad nabadgeliye haddaad yeeli weydo waxaad ogaataa inaad qoomamoon doonto berrito maalin ayna qoomamiyo nadaama waxba qaban doono soomaaliyata saasay salafku ahaayeen ridwaan ullahi calayhim carabkooda ayaa murugelin jiray ka walbahaari jireen la dagaalami jireen colaad u hayeen saasaa laysaga celin karaa innagana waxa weeye wixii saa ahaa baynu saaxiib ka dhiganay waynu isi dhiibnay oo siduu doona inaga kaxaysanaya oo siduu doona inaga yeelay sidaa hadduu xaalkeennu noqday waxaynu sugnayn waa cadaab ilaahi iyo naar ilaahi subxana wa tacala inaga badbaadiyey maxaa yeele meel kale inaguma wado siduu nebigu sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh meesha ugu dambaysa inuu kuu sii wado waa inuu cadaabka ilahi naartiisa ku geeyo xubinka ugu khatarsan ee xubnaha bini aadanka shaydaanku uu ka faa'iidaystana waa isaga xubnaha kaleo dhan waxoogaa deganaanshaa ku jira qalbiga waxoogaa deganaanshaa ku jira gacantu waa yaro deganta lugtu waa yaro deganta farjiga laftiisu waa yaro degan yahay oo tillaabooyin buu u baahan yahay inuu dembiga u maro laakiin carabku dembiga inuu tillaabooyin u maro miyuu u baahan yahay maya waa cala dul mubaasharatan toos wey toos wey carabku isagu amaa inta kale muqadimaad buu u baahan yahay gacantoo kale markaad wax ku dhufanayso ama dhib ka geysanayso sa inay wax ka hormaraan lama baaha waxbaa ka hormarayo asbaabbaa imaanaysa waa lagu maagaya oo waa lagaa gardarnaanaya ama mehe macna waxa wey asbaabbaa imaanaysa waxyaalo badan markay dhacaan kadib baa gacankaas ku yimaadaa kadalika zinadu waxay timaadaa goorma zinadu mar dambay timaadaa mar dambe ayay zinadu dhacdaa naduratun faibtisaamatun fa kalaamun fa mawcidun fa liqaaun intaaso dhan baa ka horraysa somaartan fiiro labadii ruuxay ismaaganaa gabadhiyo wiilkii waa is arkayaan marka hore faibtisaamatun waa laysu muusoonhaya waa laysu dhaalcadaynhaya fa kalaamun waa la wada hadlaya abowiya abba ayaa la bilaabaya markaa somaarta abowiya abbaye fa kalaamun maxaa ku xiga fa mawcidun waa la ballamaya ballantii maxaa ku xiga fa liqaa'un kulan baa ku xiga hawshu waa dhacday marka sooma imisa tilaabaa ka horraysa soo dhowr tilaaba kama horrayso laakiin carabkaaga inaad dad ku xamato ma tilaabo u baahaye maya hadda inoo wada socon heel bayna doomarahay warkii xumaaya hebelaya sii socdaalkiis bas olkaas marka xubnaha kale oo dhan dembiyada ka dhacaay waxay u baahan yihiin waxyaala inay ka hormaraan amaa xubinkani khatartuu leeyahay waxa weeye dembiga wuxuu u gelayaa si fudud oodan ku talagelin buu dembiga u gelaya saas daraaddeed in aad laysaga ilaaliyo sooma oodan ku talagelin inuu saaxiib ku yahay waa inaad ku talagasho inuu ku yahay cadow ku yahay cadownimada waa inaan lagu xisaabtanay oon aad iyo aad isaga ilaalino ka taxadirno oo carabkeena xumaantaan ka ilaalino carabka waa in laga ilaaliyo shirkiga waa in laga ilaaliyo gaalnimada waa in laga ilaaliyo in laga ilaaliyo ilaahay cidaan ahayn in lagu baryo waa in laga ilaaliyo cidaan ilaahay ahayn in lagu tala saarto waa in laga ilaaliyo cidaan alla ahayn subxaana wa tacaala in kaalmo lagu weydiisto carabka waa in laga ilaaliyo maxaa yeele kulli dalika waa shirkiga gaalnimo carabka leanna nebigu wuxuu yidhi adducaau huwa alcibaada baryada iyo dhawaaqu waa cibaado cibaado ilaahay leeyahay haddaad mid kale u dhawaaqato mujarad aad tidhahdo yaa sheekh cabdilqaadir yaa sheekh uways yaa sheekh nuur يا شيخ عبد الرحمن زيلعي مرة باتر أنا بشو عرفتي مرتي الدين تكاسر سوكو ما ضمانه واحد بالدوري دين يا أبو اسمها هيسا عرب كاجا كإلى الشرك يا الله إلى يا الدولة بس وقت الحيسس عرب كاجا وحد كإلى لسا إلى الله سبحانه وتعالى وحس الأورانين كبه الأوراد عين الشرك من كل ما يك مركو الله سبحانه وتعالى كهلا يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون شركك وحى كل مان إلى إلهي كبير أبورت وصيدا إلهي لو كبير أبورت إلى تراهضا وحى إلهي كصدين وكصدين وحى إلهي حلالين وهو حلالين وحسن ربي حرامين وهو حرامين مرضى هدا تراهضا خلاص ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب خطر عربك كإلالي شرعك إلهي إنا بوحكك الشيخ أدين هدين inaad tidhaahdo ilaahay baa sidaa qaba diintiisaa sidaa qabta rasuul ilaahay baa sidaa qaba adigoon hudin carabka ka ilaali maxaa yeelay waa khatar shirkigay taasi ku lamaan waa gaalnimay qarka u saaranta carabkaaga waxaad ka ilaalisaa shahaadatu zuur yani waxa weeye markhaati furka beenta waa qaraabadaadii waa xigaalkaagii waa saaxiibka maxkamad buu saaran yahay ama daraaba kuugu jiro waxbaan ku siinayaa buu ku ballan qaaday markaasaad markhaati fura beena ku dhufanaysa markhaati fur beena rasuulku sal alay wasalam markuu ka hadlayay akbaru lkabaa'ir dembiyada dembiyada ugu waaweyn markuu ka hadlaayay nebigu shirkiga iyo markuu soo tiriyey wuu jiqilaysnaayo saasuu nebigu u dembiyey markaasuu sal buuxa usoo fadhiistay markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam washahaadatu zuur alaa washahaadatu zuur nebigu saas yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh intii kaloo dhan isagoo dhinac dhinac nebigu yani wax weeye u tiirsan ayuu sheegay laakiin midkan markuu sheegayo nebigu waa soo fadhiisay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wa shahaadatu zuur been abuuradka yani markhaati furka beentaa buu nabigu yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh carabkaaga ka ilaali maxaa yeelay kan aad u markhaati furayso isagay jirtaaye bal adiga maxaa dalan kugu jirta maxaad aakhiradaada ugu seegi hadduu wax kuu ballanqaado oo xoogaa baan ku siinayaa uu ku yidhi ma jannaan la dhaafsan karaa billahi calaykum ya war waxoogaa adduunya miyaa janno la dhaafsan karaa jannadaada haaasee jiro waxaad carabkaaga ka ilaalinaysaa ood ka dhowraysaa beenta beenta carabkaaga ka ilaali maxaa yeele nabigeenu sal alay wasalam wuxuu yidhi iyaakum walkadib war beenta iska jira maxaa yeele fa ina alkadiba yahdi ila alfujuur beentu dadka waxay ku hanuunisaa oy u jiidaa faajirnimada faajirnimaduna naartay dadka u jiidaa beentay ka bilaabanaysaa hortiis beentu waxay ku gelinaysaa faajirnimo faajirnimona cadaab ilahay bay ku geenaysaa wuxuu nabigu yidhi sal alay wasalam ninku ruuxu ka zuuli maayo inuu been sheegayo ilaa ilaahay agtiisa looga qoro kadaab beenaale ilahay agtiisa looga qoro dad badan baa ilaahay agti waxaa uga qoran inay yihiin beenaalayaal maxaa yeele beentii iska day waay beentiibaa waxay u qaateen inay tahay reemagaalnimo ilbaxnimo inay tahay siyaasinimo inay tahay waxaa lagu leeyahay haddaadan muraawaqada iyo laalaabka aada u aqoonin iyo beenta faraha badan siyaasiga maaha baa lagu leeyahy siyaasi waa miskiin iska dhaaca baa lagu leeyahy maxaa la rabaa inay noqoto bilwajihayn mid wajiyo fara badan oo nabigu yuri sal alay wasalam jannada ma galo sharka ilaah khalqiga ilaahay ninka ugu shar badan waa bilwajihayn waa ninka wajiyada badan kolba qoladuu la jooga midabkoodu leey wada jirjireelo mataqaana wada jirjireelo beel geedaha fula kolba geedkuu fuushan yahay buu la midab yahay waa siyaasi baa lagu leeyahy kolba geedkuu fuushan yahay buu bulshaduu dhex jooga iyo dadka markaa uu dhex fadhiya ayuu kolba midabkooda leeyahy hadduu culimo la joogo waa sheekh googo-ay somaarta hadduu gaalo iyo shirarkooda fadhiyo waa gaal googo-ay munaafiqiinta iyo fusaaqda hadduu la fadhiyo waa faasiq googo-ay maalinkii intaasoo midab buu leey maxaa loo yaqaanaa siyaasiga loo yaqaanaa soo ma kadaab wey kadaab faajira oo ehlunaar wey hadduusan ka toobadkeen ilahi waafajin toobad subxana wa tacala somaarta aakhiri zamaanka nebigu wuxuu sheegay waxaa imaan doonaa shay walba waxyaabo fara badan oo magacyahoodii magacyo aan lahayn loo bixiyey khamrad iyo magac kale loo bixiyey somaarta khamrad iyo magac kale loo bixiyey baa imaan doonta beerkiiyo magac kale loo bixiyey waata shaati kalea loo geliyey oo qurux badan tuugmadii iyo dawarsigiibaa magac kale loo bixiyey bedelkii iyo dawarsi ay hay iyo tuugmo ayaa waxaa la yidhi waa shaxaad shaxaad ma shahaadna waa tuug waa tugmo waa baryo sooma wax kastoo xun baa magac fiican si loo qaata loo bedeli doonaa oo loo bixin doonaa waxyaabihii fiicnaana magacyo xunxun baa loo samayn doonaa si dadku uga carara soo maarta shayga xun in magac fiican loo sameeyo waa siyaasad ninkii ibliis la odhan jiray aabbahen aadam uu ku lumiyey sooma aabbahen i aadam markii la luminayo ibliis luminayey wuxuu u soo maray shaygii ilaahay ka reebay ee xumaa inuu magac wanaagsan ugu bixiyo muxuu ku yidhi yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla bal habaar qabidiisa fiir bal inkaar siduu u qalfin ma ku tusaa buu yidhi aadamow geed haddaad cunto waaritaan iyo mulkiba aad ku gaadhayso waa geeddii mulkiga iyo waaritaanka saasuu u bixiyey xaqiiqadeeduna maxay waa geeddii khasaaraha iyo rafaadka sooma geedda aan ku bacnay ku khasaarnay rafaadka ku soo galay soo yadoo cunitaankeedi ma ahayn wixii saa ahaabuu wuxuu u bixiyey shajaratu lmulki shajaratu lkhuldi wa mulki laa yabla soo maarata saas kuwana sidii marka in beenta aad iska jirto oo haddaad ilaahay taqaano ood rabbi rumaysan tahay beenta faraha ka qaad been ma sheego bu nabigu sal alay sl ruuxa mu'minka ruuxa mu'minka been ma sheego been iyo isagu isma yaqaanaan carabka marka beenta ka ilaaliyo waa khabiiro weyn khatar weyn waxaad carabka ka ilaalisaan isagana dadka inaad xamataan oo dadka aad wax ka sheegto ood khalqiga ilaahay ku foofto maxaa yeelay dadku hadday ceeb leeyihiin ceebtaadaa ka badan bal miisaanka haysataa haddaad u fiirsato ceebta aad dadka ku aragta eed ku durayso eed ku xamanayso eed wax kaga sheegayso midda ayaga ku taalla mid ka badan baa kugu taalla laakiin xaqiiqadu waxay tahay maroodigu takorta saaran ma arka midka kale midda saaran bu arkaa sooma bini aadamkaa saas isma arko isagu ceebtiisuma muuqato lakin kaa kale ceebtiisu arka nabigu wuxu yidhi sal alay wasalam yaraa axadukum alqadaata fi cayni akhiihi walaa yara aljidca fi caynihi bu nabigu sal alay wasalam midkiin walaalkii qoridaafka qoriga yarka ah qashinka yarkee isha walaalkii ishiisa ku jira ayaa u muuqata dabobka weyn iyo geedka weyne ishiisa dhex fadhiidana ma arkaba nabigu sal alay slam macnaha ma fahmaysaan ishaada waxaa dhex yaalla geed weyn dabab weyn baa ishaada dhex yaalla ma arag laakiin maxaad aragtaa walaalkaaga ishiisa saxar yar oo isha kaga jira unbaad maanta la tilmaamaysa war isha waxbaa kaga jira war adigaba dabab baa kugu jira maad aragta ya sooma bini aadamku saas ceebtiisa ma arag adiga ceebtaada markay ku muuqato bini aadamka inaad wax ka sheegto waad ku mashquuli ceebtaadaad ku mashquuli sooma adigii baa isku mashquuli saad isu sixi lahayd isu hagaajin lahayd haddaad aragto ruux bini aadamka uun dabagalay oo dadka uun wax ka sheegaya oo dadka uun xamanaya haddaad aragto ceebtiisii baa laga qariya ceebtaada haddii lagaa qariyana khasaaraad karka u saaranta shek marka yaa macaashira man aamana bilisaanihi walam yu'min biqalbihi bu nabigu sal alay wasalam war dadkan carabka uun ka rumeeyeen qalbiga ka rumayninow qalbigooda uusan iimaan gelinow dadka muslimiinta ha ceebaynina hala xamanina cawradoodana ha dabagelina dadka cawradooda ha raacraacinayo ceebtooda fainahu man tatabaca cawrata akhiihi tatabaca allahu cawratah waman tatabaca allahu cawratahu yufadixu walow fii jawfi beytihi bu nabi uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh ninkii dadka muslimiinta ceebtooda uun dabagalo wax ka sheeg sheegaay waxaa ku dhacaysa rabbigaa ceebtiisa dabagelaya ninkii ilaahay ceebtiisa dabagalana wuu fadeexaynayaa walow gurigiisa gudihiisaba ha noqote haddii ilaahay ku dabagalaba meelaad u bakataan leeda xagee ku qarinaysa ma gurigaagaa ku qarin meela ku qarinaysa haddaadan doonaynin rabbi inuu ceebtaada dabagalo inuu ilaahay ku fadeexeeyo haddaadan doonaynin khalqi ilahay ka dabaha oo addoommada ilaahay oo mu'miniinta ceebtooda ka dabaha oo xantoodiiyo wax kasheegooda iska da rabbi subxaana watacaala siduu u sawira u fiirsada qur-aanka walaa yagtab bacdukum bacda an yuxibu axadukum an yaakula laxma akiihi mayta fakarihtumu war ma jeceshihiin walaalkiina hilibkiisa inaad cuntaan isagoo weliba mayd ah oo dhintay waaba isdhaantaa xaalkuya isagoo mayd oo dhintay walaalkaana uu yahay ood wada dhalateen ama isku diintihiin hilibkiisa hindilima kuu qabanayo ma cuni kartaa maya taa waxaa la mid ah xabashada walaalka aad qabanayso waxaa sugan oo xadiid xasana ku sugan nabigu sal alay wasalam nin waxantay inuu afkiisa hilib ka soo saaray oo xulay markii yidhi waa walaalkaagii aad xamataa lagu guursada walaalkiyaagii aad xamatay hilibkiisii xunsanooyinsana saran dadkaa khalqigaa ilahay u nabadgeli hadday ceeb leeyihin ilahay baa kala xisaabtay laakiin adiga yaa ku dirsaday wamaa ursiluu calayhim xaafidiin adigaa xidhiidhi ilaali ku taabaa la rabaraba ayaad ka fikirtay waxaa la doonayaa inaan carabka ka ilaalino sidoo kaleeto waxyaabaha la doonayo in aad looga ilaaliyo waxaa ka mid ah isku dirdirka dadka la isku diray annamiima intaana taa hore ka bixin dadka in badani waxay u haystaan xamtu inay tahay uun keliyata uu walaalkaa wuxuusan ahayn oo ku sheegto ma aha sidaas nabiga markii xanta la weydiiye wuxuu yihi dikruka akhaaka bimaa takrahu nabiyaa yakrahu nabi sal alay slam walaalkaa wuxuu neceb yahay oo uusan rabin oo dhiibsanaya inaad ku sheegtaa xan la yidhahda waxay yidhahdeen rasuul ilaahayow bal ka warran walaalkanna waxa aan ku sheegayna hadduu ku sugay waxaan ku sheegaya wiiba yahayba bal ka warran nabigu wuxu uhi sal alay wasalam in kaana fiihi ma taquulu faqad ikhtabtahu waxaad ku sheegaysaa hadduu yahay waad xamatay wain lam yakun fiihi ma taqulu faqad bahadtahu haddii waxa aad ku sheegayso uusan ahaynna waad ku been abuuratay buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh been abuuradkaa ka siiye sooma xanta maxaa la yidhahdaa wuxuu yahay oad ku sheegto ceebtiisood sheegto ayaa la yidhahdaa xanta wuxuusan ahayn ood ku sheegto waa been abuurada waa kasii daranta carabka waxaad ka ilaalinaysaan isku dudda iyo dadka warka loo kala qaado waxaa ila nabigeena wuxu uhi sal lay waslam laa yadkhulu ljannata qattaat dadka warka ruuxa u kala qaadqaadaayo jannada ma galo si ay dadka dhexdooda u fasaadiyo oo dadka uu isugu diro oo qalbiyadii isjeclaa uu kala fogeeyo sidaa ruuxa ka shaqeeyayo janno ma galo buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidkii kale nabiga waa kii aan nabigu laba qabribuu soo maray markaasaa wuxuu uhi inahumaa la yucadabaan labadan qabri waa la cadaabaya dadka ku jira wamaa yucadabaani fii kabiiri bu nabi sal lay slam shay inay ka tagaan ay weynayd ka tegitaankiisa uu ku cuslaa looma cadaabay shay si fudud ay uga tegi kareen baa loo cadaabaya ama axaduhumaa fakaana laa yastatiru min bawlihi mid iyaga ka mida kaadiduusan iska ilaalin jirin saas uga cadaabay saas waa ciyaalkii intay jidka la istaagaan fuush intay ka siirahayeen kadibna macnaha waxay marada saas isugu daalaan eedmadaysa gaalada soya wax muslimiin aada moodayso oo yani waxay astaan islaam aan lagu arkaynin kaadidii in layska ilaaliyo oo meel asfuran layska dhigo oo layska dhaqo oo layska ilaaliyo jirkaa iyo maradaada inaad keenayso loo baahnaa buu aayar sida gaalada intuu sii daayo baalkii meesha ku ceshanaya bas ama axaduhuma fakaana laa yastatiru min bawlihi kaadidiisa muusan iska ilaali jirin saas uu cadaabaya qabriga uu cadaabay wa ama alaakhar fakana yamshi binnamiimati bu nabi sal lay slam ka labaadi isku dirdirkuu socon jira dadku hadalka u kala qaadi jira halkaasuu isaguna ku cadaabay somaarka hebel baa saa kulahaay ma maqashay meeshaasaa lagaaga sheekaysanayay war haddii la lahaa maxaa adigu keliya kan xamanahayo wax ka sheegahayo waa dambiile laakiin ruuxa kasii dambiilen ma taqaana ruuxa warkii intuu sii qaaday u geeya kii la xamanay sababtuna waxa weeye haddii xantu intaa unay ku ekaan lahayn kan uu xamanaya unbay ku ekaan lahayd dambi ku noqon lahay haddiise warkii intaad sii qaaday kii aad u geysay soo dadkii isma nicin oo bulshadii ma kala goyn oo lama kala jeesanin oo quluubtii iskuma dhicin balaayo weyn baad soo kordhisa saas daraaddeed dadka warka qaadqaadaya warka joojiya oo war ha qaadin maxaa yeelay haddii aad war qaadda waxaad ku talagelaysaa allah subxana wa tacala agtiisa inaad ahlunaarkas cadaab baad ku talageli khaasatan warkaad qaadaysa ee dadka u geynaysa haddaad ula jeedo inaad dadka isku darto oo dadka isku basaadiso macna haddaad ujeedadaadu sidaas maxaa yeelay rabbi subxaana wa tacaala waa ku dhaleeceeyey dadka yani mashaa'in binamiim yani wuxuu u socon jiray oo u ordi jiray isku dirka dadku u socon jiray bu rabbi subxana wa tacala arrintaana carabkaad ka ilaalinaysa carabka wax kastoo shareecadu ay diiday baad ka ilaalinaysaa warka murtadiisa carabkeena markaynu ilaalino oynu xakamayno oo aynu xabis gelino carabkeena cabdillahi bni mascuud radi allahu canhu baa wuxuu yidhi wاladii nafsii biyadihi wاladii laa ilaha ila huwa maa cala alardi maa cala alardi min tuuli xabsin min allisaan ilaahay baan ku dhaartay dhulka dushiisa inuusan joogin shay kaga fiican jeelka iyo xabiska carabka kaga fiican shay la xabiso oo marka la xabiso oo jeelka la geliyo ku barwaaqooba ku fiicna camal carabka jira haddaad bini aadan xabis geliso xabiskaasi ma ku barwaaqoobay maya xoolo haddaan xidho mugta ka xidho waa ku dhimanaya saas yani xayawaanka haddaad xidho waa ku dhimanaya gacantaada haddaad shakaasho oo sidaa u xidho gacantaada haddaad xidhahay marka dambe lafihibaaba isku noqonayo inaad kala bixin weydaa laga yaaba sooma lugtii sidoo kale xubnaha kaleeto iyo waxyaabaha kale oo dhan haddii jeel la geliyo oo la xidhaayo waa ku dhibaatoonay laakiin jeelka shayga ka faa'iidaystaayo ee keliyata waa carabka saas ilaa cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu carabka markastoo jeel geliso ood xabisto ood xakamaysaba isaga khayrkiisaa badanay wanaagaagaa badanay sharaftaadaa badanay magacaagaa badanay qiimahaagaa badanay aakhir iyo adduunba khalqiga ilaahi iyo allah agtiisa subxana wa tacala labadaba wanaag baad ku yeelanaysa amaa haddaad iska qaban weydo hadda adigaa garanaya meeshaad ka bixi lahayd waxaa la doonayaa walaalayaal marka inaynu xubinka xagga khayrkana u isticmaalno xaggii sharka iyo xumaantiisana saan uga badbaadi lahayn oon isaga xakamayn lahayn inaynu ku dadaalno khaasatan bishii ramadaan baynu ku jirnaayey bisha ramadaan halisaabta bisha ramadaan soonkaaga salaadaada qur-aan akhriskaaga khayr kalaa ma imaanayso buu khatar ku yihi waa dab beer galay oo kale beertaadii aad beeratay buu gudahayaa saas daraaddeed waxaa la doonayaa inaad iska qabato ood iska celiso ood naftaada barto shaki ma laha shaki ma laha wuxuu u baahan yahay dadaal aad u fara badan shaqo fara badan buu u baahan yahay khaasatan ruuxuu hadda kahor ka baxsaday ruuxuu haddaba kahor carabkiisu baxsaday oo uu hadalka faraha badan ka bartay inuu iska gooyo balwadda oo carabkii xakameeyo hawl aad u adag bay u baahanta shaqo adag bay u baahanta shaqo sahlan ma ruuxa qaaska bartay ama sigaarka bartay ama khamrada bartay goynta uu iska goyn karo ayaa ka fudud ruuxa hadalka badan bartay inuu iska gooyo hadal badan ruux bartay si uu isaga gooyaayay shaqo adag bay u baahanta hawl adag bay u baahanta dadaal adag bay u baahanta carabkaagu inuu adiga kaa dambeeyo caqligaaga iyo cilmigaaga ka dambeeyo hawl sahlan mee hawl adag bay u baahanta laakiin yasiirun calaa man calaa man yasarahu allah haddaad rabbigaana kaashato dadaalkaagana la timaadoon hagar baxdo ilahay waa ku kaalmaynaya soo saas maa waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana adiga markaad jihaad la timaado dadaal la timaado oo inta tabartaada aad bixiso dadaalkaaga bixiso rabbigaana aad kaashato tidhahdo ilaahu iga qabo ilaahu ila qabo ilaahu iga kaalmee rabbi shaki male waa kula kaalmaynaya soo saas maa marka ilaahay hala kaashado xubinkaana ha layska qabto mustaqbalkeenni aakharo iyo mustaqbalkeenni adduunyada khatar buu ku yahay intaas ayaan kelimadii galabta kusoo dabadabaynayna allah subxana wa tacala waxaan weydiisanayna in laga dhigto hadafka fikiisa wanaagsan la raaco rabbi subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa inuu nafta laga sharkeeda laga qabto oo carabka laga sharkiisa laga qabto oo xubnaha laga sharkooda in laga qabto oo loogu kaalmayo rabbi subxaana wa tacala sidii aanu khayrkana uga faaidaysan lahay sharkoodana aanu nabadgeli lahayn hada billahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم